wasaaradda beeraha iyo waraabka dowla goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay kulan looga hadlaya ballaarinta faafinta siyaasadda qaran ee waxsoo saarka beeraha dalka waxaana kulanka goobjooga ah mas-uuliyiin kala duwan beeraleyda jubbaland iyo qaar ka mida bulshada magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowla goboleedka jubbaland ugaas cali aadan ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulanka
maanta inaan muxuu ahay shirkan iskugu imaano oo aan muxuu ahay sheg faafintan aan sameyno oo ah shuruucdan beeraleyda waxay u tahay wax tar weyn ay u tahay waayo soomaalida waxay dhahdaa war la helaa tala la helaa haddaadan lahayn sharci haddaadan lahayn istaraatiijiyad haddaadan lahayn muxuu ahaaye waxaad adiga ku hiirata haddaanan lahayn muhiim ma aha wax lagula qaban kara hataa ma jiraan waxaa wax lagula qaban karaa marka ay leedahay ii sheeg adiga aada leedahay meelaad higsanaysa ay leedahay shirka kolba waxaa u badnaan doona qeyb technical ayaga muxuu ahay isu dayn doonaa aniga ujeedkayga wuxuu ahaa inaan idiin furo laakiinse waxaan ku bogaadinayaa qolooyinka nooga imaaday federaalka sharciga aada noo keenteen ee aan isla fiirinay ee waagii horena aan ka wada shaqaynay ha dhaqan galo beri subaxdii haddii ade maantana intaan usu sheegna berina xagga markay isu taga siyaasado kale iyo magaciisi kale ay idinku raftaan haddee hana daalinina annagana kuwa kuwayni hore oon samaysanayaan sidooda goonigooda u haysanayna idinkana kuwiina haysta haddii kale waxaan isla leenahay oo beri subaxdii ii sheekh dhaqangalaya ha noqdaan oo berito berito markii halkaan federaalka ay wax ka jiraan aan ku doodi karo anoo halkaan joogo aan xaq u leeyahay inaan ku doodo wixii xaq u leeyna aan ka qaadan karo laakiin hadday noqoto haddee maantana aan isku muxuu ahay wax isku darsano berirtona anigaa anigaa talinaya hadday noqotona ayaana isdaalinin ma dhici doonto sidaan filaayo maxaa la dhihi jiray waana aad iyo aad aan idiin soo dhaweynaynaa annagu reer jubbaland ahaan istraatiijiyadii qaran ee markii hore aan soo gudbinay baahida dadka beeraleyda ku salaysneed baahida reer jubbaland ku salaysneed iyo tii tii idinka aada noo keenteen markaan isla fiirin waxaan isla go-aansanay inaan isla jaan qaadi karno oo isku baahi aan nahay dalkan waa hal dal muxuu ahaaye waana muxuu ahay hal daluu yahay hal daluuna ahaan doonaa insha allahu tacaala kulankan ayaa kusoo aadaya xili wasaaradda beeraha iyo waraabka dowladda federaalk soomaaliya ay dowla goboleedyada dalka ku qabanayso kulamo loogu hadlayo sidii sare loogu qaadi lahaa wax soo saarka dalkasi guud